alxamdu للh رb العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عdوان إlا عlى الظالمين وصلى الlه عlى نبيinا mحamد وعlى آlه وصaحبه وsلم تسليmا kaثيirا waxaynu ku dhex jirnay baab الغusل maydhashada iyo axkaamteeda baabkii ka waramayey waxaynu qaadanay qodobka koowaad ee ka mida muujibaat اlgusl waxyaabaha maydhashada waajibiya oo mualifku raximah اllahu tacaala uu ku sheegay yajibu bkhuruuji اlmaniyi bishahwati walow bitafakurin qaala wbiltiqaaءi اlkhitaaneyn e wayajibu waa waajibaya gusligii biاltiqaaءi اlkhitaaneyni labada meelood ee khitaanku uu ku dhacay kulankooda ama isweydaarashadoodana waa ku waajibaya iltiqaaءu اlkhitaaneyn alkhitaan waxaa looga jeedaa mowdic اlkhatn waa meesha qofka khitaanku uu kaga dhacay waxaana taasi ay tusinaysaa inuu khitaanku mashruuc yahay fi xaqi الrijaali والnisaa waayo rasuulkaa yihi calayhi الsalaatu wasalaam ida اltaqa alkhitaanaan marka khitaanku labada dhinacba inuu jiro ama gudniinku ayuu xadiidkaasi daliiliya waxaanay taasi radin ku tahay dadka qaarkood oo yidhaahda khitaanku mashruuc maba ahaba fi xaqi الnisaa oo diinta islaamka kuma jiraba fikradda noocaasi khitaankaynu ka warramaynaana waa ka sharcigaaye ka caadaadka iyo dhaqamada jahliga ku dhisan ma aha dadka markaa sidaa li waxay khilaafeen axaadiida rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ahlulcilmiguna waxay isku khilaafaanuun hal ilkhitaanu waajibu fi xaqi الnisaaءi am mustaxabu khitaanku dumarka ma waajib buu ku yahay mise waa sunna uun laakiin waa ku ijmaacsan yihiin oo waa isku waafaqsan yihiin calaa mashruuciyati اlkhitaan khitaanku inuu yahay mid mashruuca oo diinta islaamka ka mid a bal xaaladaha qaarkood inuu waajibi karo ayaa xataa culimada yidhi waa mustaxab ay rajaxeen halkan iltiqaaءu اlkhitaaneynka waxaa looga jeedaa takyiib اlxashafati min dakari الrajul fi farji اlأnhى lannahumaa laa yaltaqiyaani ila bidalik waxaana taa u daliila xadiidka cabdالlahi bn camr bn اlcaas marfuuca ilى الnabiyi عalayhi الsalaaةu wasalaam ida اltaqa اlkhitaanaan watawaarat اlxashafa faqad wajaba اlgusl imaamu axmed iyo abu dawuud baa wariyey wahuwa fi silsilaة اaxaadiiث aلصaxiixa abu hureyra laftiisu waxa uu yihi ida gaabat اlmudawara wاlmaqsuud bاlmudawara wa alxashafa oo raأsu الdakr arrintaasi markay dhacdo inay meydhasha waajibayso xadiidka ibnu camr ibn اlcaas daliil buu u yahy waxaa la mida xadiidu abi hureyra ida jalasa bayna shucabiha alarbc uma jahadaha faqad wajaba alguslu mar hadduu jimaac dhaco maydhasha way waajibta weyaan macnuhu riwaayadda muslimna waxaa ku xusan wa in lam yunzil biyaba yaana iman oo quxuud ha ku dhacee xadiidu caaisha oo muslim warinayaana waa la mid bal waxaa imaamu muslim uu wariyey ana rajula sa'la rasuula اllahi can الrajuli yujaamicu ahlahu uma yaksal in sameeyey jimaac dabeetana aan aanay biyo ka iman hal calayhima اlguslu calى الrajuli wاlmarأa wa caaishaةu jaalisa yani cinda الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam faqaala الnabiyu inii laafcalu dalika ana wa haadihi uma naqtasil sidaas ayaanay ku tegeen culimada badankoodu mar hadduu jimaac dhaco walow inzaalba yaanu dhicine inay meedhasha waajibtay hada qowlu jamaahiir اlculamaa min الsalafi w اlkhalaf laakiin waxaa jiray khilaaf qadiima ayaa jiray oo beyna asaxaaba ahaa oo saxaabada qaarkood baa madhabkoodu wuxuu ahaa ana almaaa min almaa markay biyo yimaadaan un biyo in lagu maydhaa inay waajibayso laakiin khilaafka noocaasi imika waa inqiraaday waa dabar go-ay saxaabadaasina waxay u qaybsameen laba kuwa madhabkaa ka noqday intii ay noolaayeen sida ubay ibnu kacab oo kale oo maxamuud ibnu labiid markuu weydiiyey zayd ibnu thaabit can rajuli yujaamicu huma laa yunzil qaala calayhi اlgusl buu yihi zayd ibnu thaabit qultu lahu ina ubaya kana laa yara dalik ubaya ibnu kacab kaasoo kale meedhasha inay ku waajibtay ma qabin faqaala ina ubaya nazaca can dalika qabla an yamuuta ubay ibnu kacab madhabkaa wuu ka noqday intaanu dhiman imaamu malik baa ku wariyey fi lmuwaطa biisnaadin صaxiix bal ubay ibnu kacab laftiisa wuxuu yihi alfutya alati kanuu yuftuun ana almaءa min alma kaanat ruksata rakhasaha rasuulu الlah fatwadii ahayd in marka biyo la arko un in biyo lagu maydhaa ay waajibayso waxay ahayd ruksa ahayd uu rasuulku rukseeyey fii badi islaam bilowgii islaamka uma amara biliqtisaali bacdu dabeeta intaa dawda rasuulku wuxuu amar ku bixiyey walow yaanu inzaalba dhicinoo biyobaana imane mar hadduu jimaac dhaco maydhasha inay waajibtay imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu khuseymiye baa wariyey walihaada ba alimaam ibn lmundir kitaabkiisa alawsat wuxuu ku yihi la aclamu اlyowma bayna ahli اlcilmi fiihi khilaafa maanta wax khilaafoo culimadu masaladaasi ay isku khilaafsan yihin ma oga bu ma ogi buui macanaa waxay isku waafaqeen khilaafkaa dabadi saxaabada qaarna ay ka noqdeen kuwii aan ka noqonna dabadood baa la ysku waafaqay mar haddii jimaac uu dhaco sifadii aynu sheegnay lehi ee axaadiidu ay tilmaantay inay meedhasha waxa weeyaan ay waajibtay wa binqiطaaci lxaydi xaydka go-istiisa ayay meedhashadu ku waajibtay wayajib lguslu gusligu waa waajiba binqiطaaci اlxayd ee bisababi inqiطaaci اlxayd oo gabadhii damulxayd marka uu ka go-o inay maydhasho ku dahaaro qaadato ayaa waajib ku ah ilaahay baa yihi walaa taqrabuuhuna xataa yaطhurna ha u dhowaanina ilaa ay daahirgaroobayaan xataa yaطhurnadaa hore waxaa looga jeedaa xataa yanqaطica canhuna damu lxayd ilaa uu ka go-ayo dhiigga xaydku faidaa taطaharna baa haddana la yidhi markay dahaaro qaataan oo dahaarada labaad waa alikhtisaal ay faida اkhtasalna marka ay maydhaan weeyaan macnu faأtuuhuna min xayثu amarakum الlah waxaa kaloo daliilay xadiiثu faطima bintu abi xubaysh kanat tustaxaad dhabar furan bay lahayd fasaأlat الnabiya faqaala daka cirqun dalika cirqun kaas waa xidid furmay walaysa biاlxayda xayd maaha dhabar furanku faإida aqbalat اlxayda marka waktigii xaydku uu yimaado fadaci salaat salaada ka tag waإida adbarat faاktasilii wasalii hada huwa shaahid faاktasilii maydho marka waktigii xaydku uu dhammaado oo wasalii tuko bukhaariyo muslim baa wariyey nifaaskuna waxa uu la xukum yahay xaydka walihada buri wa binifaasi wayajib اlguslu gusligiina waa waajibaya binifaasi ay binqiطaaci nifaas dhiiggii waxa weeyaan dhalmadu marka gabadha uu ka go-o oo labadaasi waa isku xukum dhowr mas'alo aynu sheegi doona ayuun bay ku kala duwan yihin labadaa dhiig inuu markaa nifaasku la xukum yahay damulxayd xagga inay meedhasha waajibto marka uu dhammaado waxaa u daliila ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam sama alxayda nifaasa rasuulku xaydka laftiisuu nifaas ku magacaabay kama fii xadiidi caaisha cinda imaami muslim maa laki buu yihi rasuulku isagoo la hadlaya caaisha iyadoo oysa markuu u galay lacallaki nafisti ay xidti alxayd huna waa bimacna esh النفاس هنا بمعنى الحيض قلت نعم ahlucilmiguna waa isku waafaqsan yihiin arinta maydhasha inay waajib ku noqonayso gabadha marka dhiigga xaydku uu ka go-o iyo maragka nifaasku uu ka go-o waa isku waafaqsan yihin oo alimaam ibn lmundir wuxuu yihi ajmaca ahlu اlcilm la اkhtilaafa baynahum calى ana calى الnufasaaءi اlاktisaalu cinda khuruujiha min الnifaas culimadu waa isku waafaqeen gabadha umushay dhiigga umushu marka uu ka go-o inay meedhasha ku waajibtay ahlucilmigu waa isku waafaqeen wa bilixtilaami ay wayajibu waa waajibayaa alguslu meedhashadii waa waajibaysaa bilixtilaami bay ku waajibaysaa macnaa riyada uu ku riyoodo qofku jimaac hadduu nin yahayna huwa yujaamic idaa ra'a anahu yujaamic hadday imra'a tahayna idaa ra'at anaha tujaamac yaعnaa fi الnowm maca wujuudi balalin iyadoo lala qabo qoyaan in la helay oo shardiga ayaa ku xidhan oo qofku haddii uu ku riyoodo arrinkaas laakiin wax qoyaana aanu arag ama wax ka soo baxay oo biyihii meedhashada waajibinaye meedhasha ku waajibi mayso wa in ra'aa fi الnowmi xaqiiqaة اljimaaci hurdada dhexeeda ha kuba arkaba xaqiiqadii jimaaca ah walihaada ba wuxuu yihi alxaafid ibn cabdilbar raximah اllah wa fii iجmaac اlculamaaء calى ana اlmuxtalima rajula kana aw imraأaة إida lam yunzil walam yajid balala walaa ahara lilinzaali anahu laa gusla calayh ahlulcilmigu waxay isku waafaqeen ninkii ama gabadhii haddii aanu biyo dejin qoyaan aanu helin ama raadkii inzaalka ama manida aanu arkin ama aanu dareemin annahu laa gusla caleyh meedhasho inaan lagu lahayn wa in ra'a alwaط'a waاljimaaca asaxiix fii nowmih wa annahu ida anzala facalayhi اlguslu imra'ata kana aw rajula mar haddii inzaal uu sameeyo intuu riyoodo jimaac ku riyoodo oo aharkii manida uu arko meedhasha inay ku waajibta ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdee ayay ahlucilmigu isku waafaqeen isagoo qura maaha aimo badan ayaa ijmaacaas waxa weeyaan soo naqlisay waxaana u daliilay xadiidu umu sulaym imra'atu abi طalxa najaءت ilى rasuuli الlahi faqalat ya rasuula الlah in allaha laa yastaxyi min alxaq hal calى اlmarأaةi min gusli ida hiya اxtalamat ida ra'at fi الnowm anaha tujaamac faqala rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wasalam nacam ida ra'at ilma shardigaas baa ku xidhan waa hadday biyo aragto haddaanay arag waxa weyaan meedhasha kuma waajibin mooyaan macnuhu wاrajulu kalmarأaةi fi hada اxukm ninkuna gabadhu buu la mid yahi waxay ahlucilmigu isku khilaafeen haddii uu soo tooso qofkii hurday kadibna uu helo qoyaan qoyaankii manida ama aharkeedii wax jimaacana aanu xusuusan walam yadkur ixtilaaman manaa wajada ahara almaniy laakin lam yatadakar ixtilaaman intii uu hurday riyada noocaas ah inay la inay ka dhacday ma xusuusto kaa waa la isku waafaqsan yahay inay ku waajibtay waxa weeyaan meedhasho afan waa la isku khilaafsan yahay laakiin sida raajixa waxay tahay inay ku waajibtay waxa weeyaan meedhasho haddii biyahaasi ay leeyihiin sifaadkii biyaha manida lownan aw raa'ixatan midab ahaan amaba se waxa weeyaan ur ahaan haddii aanay aha qoyaankaasi aanu ahayn qoyaankii manida ee dee qoyaan kale iyo kaadi uu noqon karo amaba se waxa weeyaan madiy aw wadiy markaana meedhasha kuma waajibin hadduu ka shakiyo oo shaygaasi uu ka ishkaal galo hal ilkhaarij maniyu am gayruhu markaana sida axwadkii waxay tahay bimacnaa xalaal miiradku uu ku jiraa ee qofka diintiisa u rooni inuu waxa weeyaan uu maydho wa bilmowti buu ku waajibayaa bilmowt macnaa dhimashadii ay waajib lghuslu bilmowti ee bisabab ilmowt marka qofkii dhintay buu ku waajibaya macnuu ma aha macnuu waxa weeyaan yajibu guslu اlmeyiti calى اlaxyaa qofka dhintay meedhistiisa waxay ku waajibeysaa kuwa nool waayo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam amray sida xadiid cabdillaahi bni cabaas ku xusan ninkii ka dhacay waxa weeyaan hashiisa wa huwa bicarafa fawaqasathu famaat rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi iksiluuhu bimaaءi wasidrin biyo iyo qasil ku maydha buuhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la mida xadiidu mucaiya markii ay dhimatay inan ka mid ah hablihii rasuulku rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi iksilnaha halaaثa aw khamsa aw akara min dalik in ra'aytuna dalika bimaaءi wasidrin ahlucilmiguna waa isku waafaqsan yihiin guslu lmeyit qofka dhintay meydhistiisu inay waajib ku tahay cala laxyaa waajib kifaaye fardu kifaaya oo ugu yaraan qaarkood ay tahay waajibka inay la yimaadaan haddii ay ay la iman waayaanna cid kastoo awood u li aathim ama mid dembaabay ba arrintaasi ay ku noqonaysaa wa bilislaami buu ku waajibaa gusliga ee wayajib lguslu meedhashadii waa waajibta bilislaami islaamnimada qofku uu islaamay sababteeda ayay meedhasha u waajibtaa oo qofkii gaalka ahaa marka uu soo islaamo inuu maydho ayaa waajib ku ah buu leeyahy sheekhu waana sida ay ku tegeen aimada malik iyo axmed kaa gaalki ama ha noqdo mid kaafir asliya oo diinta marka hore aan sooba gelin ama ha noqdo murtad ha noqdo ama intaanu islaamin ka hor ha maydho ama yaanu maydhane mar allaale iyo markuu islaamo ayay maydhasha ku waajibtaa bay aimadaas yidhaahdeen adiladooda waxaa u xoog badan xadiidka qays ibnu caasim aladii rawaahu imaamu axmed wa abu dawuud wannasaa'i waqad saxaxu imaam اlalbaniyu fi lirwa xadiidka boqol iyo sideed iyo labaatan anahu aslama faamarahu nabiyu an yaktasila bimaءi wasidrin ninkaasi qays ibnu caasi markuu islaamay wuxuu leeyahy rasuulku wuxuu i amray inaan ku maydho biyo iyo iyo qasil ama xadiidka abu hureyre ku saabsan qisadii thumaama ibnu athan inuu rasuulku amray ana nabiya amarahu an yaktasila ziyaadadaasi kuma jirto xadiidku saxiixeynka ayuu ku yaalaay ziyaadadaas waxay kusoo aroortay khaariju saxiix imaamu axmed iyo iyo bayhaqiya ayaa wariyey ahlucilmiga qaarkoodna waa duraan oo waxay ku cilayaan bishuduud laakiin waxaa saxiixeynka ku taaloo ansaxday annahu iktasala huwa iyadoo rasuulku aanu amrinba inuu isagu markaa biyo qaatay oo uu soo maydhay kadibna islaamnimadiisa markaa uu iclaamiyey oo uu sheegay waxaa kaloo ahlucilmigana ay yidhaahdeen alkaafiru fi lgaalib laa yasla min aljanaabati aw inajaasati tusiibu gaaladu dee janaabana kama maydhaan najaasana iskama ilaaliyaan walihaada sida haalibka janaabo ama najaaso kama madhna haddii xataa uu maydho oo dee janaabada uu ka maydhana dee laa yartaficu xadathuhu dee xadadkiisii ka kor noqon maayo waayo dee aliqtisaalu min alxadath waa cibaado cibaadana dee kaafir ka ansixi mayso walihaada baa marka uu soo islaamo maydhashada loogu waajibiyey bay yidhahdeen imaamu shaafici madhabkiisu sidan waa ka duwan yihi imaamu shaafici wuxuu yihi alguslu lilislaami mustaxabu walaa yajibu ila ida wujida minhu janaaba macnaa islaamnimadu soo islaamay qofku inuu u maydhaa waajib maaha waa sunna uun ilaa in dee junub marka hore uu ahaa mooyaane ilا إda wujida minhu janaabaة fi xaala kfrihi marka waa maydhanaya sawaaء اktasla xaala kfri am lam yktasil ila xataa hadduu maydho markaa u gaalka ahaa maydhashadu ka ansixi mayse intii uu gaalka ahaa marun hadduu janaaboobay maydhasha waajib bay ku noqonaysaa buuhi imaamu shaaficiy raximah اllahu taعaalى xujadiisa u weynina waxay tahay ana nabiya lam yaأmur kula man aslama bاlgusl dee qof kastoo soo islaamay rasuulku ma amrin inuu maydho walow kaana waajiba lama kusa lama khasa biاlamri bacda duna bacdin haddii ay waajib tahayna dee dadka qaarkoodu ma fareen rasuulku ee qof kastoo soo islaamay waa uu fari lahaa wa hadihi qariinaةu sarfi اlamri min alwujubi ilى اlاstixbaab amarkaa ku soo arooray xadiidka qays ibnu caasim anahu aslama faamarahu الnabiyu an yaktasila qariinada ama calaamadda wujuubku tusin laa ka leexisay ee istixbaab u leexisay waa taas bay yidhaahdeen waxaa kaloo jira qariino labaad oo culimada muxaqiqiinta ay ku dareen qariinadaas waxay tahay maydhista waxaa lala xidhiidhiyey inuu sidri ama qasil inuu isticmaalo amarahu nabiyu an yaktasila bimaa'in wa sidrin waxaana laysku waafaqsan yahay in uu qasil ku maydhaa inaanay waajib ahayn oo hadduu biyo un ku maydho maydhashadaasi ay ansaxayso marka raacinta la raaciyey alamru bilgusl faritaanka gusliga la faray raacinta la raaciyey inuu sidrina isticmaalo ama qasil isticmaala waa qariino tusinaysa gusligaasi inaan waajib ahayn haddii la idhaahdo waa dalaalaةuliktiraanna waxaanu leenahay dalaalaةuliktiraanka labada shay xidhiidhkooda ay suurtagal tahay shay waajiba iyo shay sunaa in dee laysku cadfoo la israaciyaa waxaa taasi ay ku saabsan tahay ida kaana fii shay-ayni munfasileyn laba shay oo kala soocmi kara haddeeto kala hadhi kara labadanna ma kala hadhi karaan oo waa suurtagal biyo qura inuu ku maydho miyay suurtagal tahay laakiin qasil qura inuu ku maydho biduuni ma isagoo biyo aan isticmaalin idan labadan isku xukumun bay qaadanayaan ama waajib bay wada noqonayaan ilama kala hadhi karaane oo dee biyuhu kama hadhi karaan sidriga sidrigu biyo waa ka hadhi karaa ama mustaxab bay wada noqonayaan marka mar haddii la ysku waafaqay inaan sidriga ama qasilka inuu ku maydhaa inaanay waajib ahayn mar haddii la ysku waafaqay waa qariino iyo calaamo tusinaysa biyo inuu ku maydhaana inaanay waajib ahayn ila labadaasi ma kala hadhi karaane nacam haddii la yidhaahdo soo ta guslulmeyid kaba la raaciyey oo rasuulku uu yihi iksiluuhu bimaa'in wa sidrin raacinta sidriga biyaha la raaciyey maxay u noqon weyda qariino iyo calaamad amarkaa iksiluuhu wujuub ka leexiso istixbaab u leexisa waxay u noqon weyda baynu leenahay lianna gusla lmeyit waa waajibu bilijmaac waa waajib si laysku waafaqsan yihi isaga khilaaf kuma jiro bikhilaafi hada marka qowlka imaamu shaafici raximah llahu tacala waa qowl qawi waxaa kaba sii daranba xanafiyada waxay leyihin xataa hadduu islaamnimada in yar ka hor uu janaaboobay meedhasha kuma waajibino alislaamu yahdimu maa qablahu waxaa ka horeeya o dhan islaamku waa burburinaya meesha waa ka saaraya marka qowlka alimaamu shaafici raximah llahu tacaala waa qowl qawiya xagga quwadii awooda waxaa kusoo xiga alqowl bilwujuub waayo waxaa sheekhu halkana uu kaga hadlay kayfiyad ama qaabka loo meedhanayo faslun oo alfasl الthani arkaan اlgusl wasunanu ama faslu fi kayfiyat اlgusl qaabka loo meedhanayo laa shaka maydhashada barhkeed waa waajib oo maydhashadii waajibka ahayd qofka ka dhici maysa ilaa uu la yimaado barhkeedna waa waa mustaxab ama waa shay suno ah mualifku wuxu uhi wاlguslu maydhashada alwaajibu ee waajibkii waxa weeye huwa isagu waxa weeyaan an yafiida inuu burqiyo uu shubo almaaa biyihii calىa jamiici badanihi jidhkiisa oo dhan uu ku shubo aw yangamisa fiihi amabase biyihii uu dhex quuso oo uu dhex galo maca niyati biduuni shak biyaha shubistaa uu isku shubaayo ama quusitaanka uu quusayo oo niya ay la socoto dee gusligu niye la-aan ansixi maayo sidii weysadoo kale xaqiiqada gusligu haddaba waa maxay adiladu gusli un bay ayay ayayna fartay maydhasho ama maydhis xaqiiqada markaa maydhashada ama maydhista in la fahmo ayaa fiican xaqiiqat lgusli waa jarayaan lmaai cala alacdaa waa biyuhu inay xubnaha dul maraan mar haddii biyuhu ay xubnaha dul maraan maydhashadii way xaasishay walow gacan bayaan lagu la taabsiinoo biyaha dul maraayo jirhkayaan gacmaha in lagu xoqaba loo raacine walihaada dalkiga waa la isku khilaafay waajib miyuu yahay haddii qofkii junubka ahaa ama maydhashadu ay ku waajibtay ama maydhasho sunaa doonaya inuu la yimaado biyuhu inuu isku shubo oo jirhkiisa dee intaa muuqata ay wada dul maraan oo farba aanu istaabsiin ama berkadba u dhex quuso ama ceel ama baddaaba niyadiina uu la yimaado oo aanu gacmaha raacin markaa uu maydhanayo ma waxbuu ka tegey oo dalkigu ma waajiba mise waajib ma aha mise intaasun baaba dee qusliga waajibka uu ku koobay ahlucilmiga badankoodu waxay yidhaahdeen qusliga in dalkii la raaciyo ama xoqis gacmaha jidhka lagu xoqaya waajib maaha bay yidhaahdeen nacam waa jamaahiir lculamaa ayaa sidaa ku tegey waxaanay markaa daliishadeen inaanu waajib ahayn axaadiida kayfiyat lgusli ka warantay waxay sheegtoon in biyahaas jidhka lagu shubo un xadiidu caaisha ayaa ka mid a uma yatawadau kama yatawadau liلsalaa uma yudkilu asaabicahu fi lma fayukhalilu biha usula shacri uma yasubu calى ra'sihi ثalaaثa gurafi biyaday uma yufiidu calى jildihi kulihi hada huwa shaahid uma yufiid wuxuu ku burqinaya biyuu ku shubayay calى jildihi kulih xaafid ibn xajar wuxuu yihi markuu xadiidkaa sharaxaya bukhaariyo muslim baa wariyey ee yusiilu yufiidu waa yusiilu walifaadatu alisaalatu weeyi waa dareerin biyuhu jirhkiisa ku dareerinaya wاstadla bihi man lam yashtarit dalka wahuwa ظaahiru waxaana deliishaday cidda aan gusliga dalki iyo in gacmaha jirhka lagu xoqo aan u shardiyin de arrintaasina xadiidka waa ka muuqataa bu hi xadiidu jaabir baa la mida uma yufiidu calى saa'iri jasadi ifaada ayuu sheegay bukhaari baa wariyey xadiidu maymuna kadalik uma afaada calى jasadihi marka axaadiistaas oo dhami waxay may sheegin dalki may sheegin markii laga warramay meedhashadii rasuulka alayh الsalaatu wasalaam iyo tii rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu amrayba iyo keyfiyadii uu sheegayba idan dalkigu waajib ma aha laa fi lwuduءi walaa fi lgusl haddii la weysaysanaya haddii la maydhanayaba xaqiiqatulgusliga shay zaa'id ama dheeraadka ah weeyaan dalkigu waa shay fiican sida mualifkuba uu sheegi doono lianna fiihi mubaalaga fi tahiiri watandiif waayo dee dalkiga ama gacan raacinta gacanta jidhka la marinayo waxaa ku jirta xeel dheeraasho lagu xeel dheeraaday daahirintii iyo nadiifintii jidhka laakiin waajib maaha gusliga layna amray xaqiiqadiisa waxay culimadu ku sheegeen inuu yahay jarayaan اlmaai calى اljasad ama tacmiim albadani bilma in jirhka oo dhan biyo la wada gaadhsiiyo dalkiguna waa qadar zaa'id amaba se dheeraadka ah waana sida ahlucilmiga badankooda ay ku tegeen raxmat ullaahi calayhim shawkani kitaabkan kitaabka ka dambeeye la dhaha asayr اljaraar waxa uu ku tegey dalkigu inuu yahay waajib inuu yahay halkan lafteeda manaa waxaad moodaa inuu ishaarayo inkastoo aanu tasriixin oo aanu caddayn maca almadmadati iyadoo lala qabo luqluqasho iyo walistinshaaq in sanka waxa weeyaan la geliyo biyo oo sanka gudihiisa lagu soo maydho waxaa mualifku markaa uu qabaa in luqluqashada iyo sandaarsigu ay waajib yihiin waajibaan ay yihiin fi lgusl sida ay waajib u yihiin fi lwudu waayo habata fi اlgusl habata fi اlgusl min ficli الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam kama fi xadiiثi caaisha wa kama fi xadiiثi maymuna labaduba ay ku jiraan fi صaxiix ahlulcilmigu se waa isku khilaafeen ma waajib baa qofka maydhanaya maydhasho sharciya inuu sandaarsado o luqluqdo oo haddaanu labadaas samayn meedhashadiisu ma ansaxaysa miya mise waa mustaxab imaamu axmed baa ku tegey inay waajib yihiin waxaana culimada waajibisay ay leeyihiin de ilaahay subxaana watacaala markuu uhi wain kuntum junuban fataharuu haddaad janaabo leediin dahaaro qaata dee amarkaas ayay ayay soo hoosgelayaan labadani almadmada walistinshaaq walmadmadatu walistinshaaqu min aطahaarati ayay leeyihin axaadiian huma tufiidiina calayki ilma rasuulku uhi sida umu salam oo kale markuu la hadlayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu baraayey qaabka ay janaabada uga maydhanayso biyahaad oogadaada ama dushaada ku shubaysaa dee afka iyo sanku jidhka inta dusha ayay ka mid yihiin oo bimacnaa ay ay la xukum yihiin ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen sida shaafici oo kale waa sunna uun fi lgusl waajib waxa weeyaan ma aha waayo dee ficlu nebiy ayuun baa tusiyey ficilka nebiguna istixbaab ayuun buu tusiyaa ee wujuub ma tusiyo lakiin waysada markaynu marayna waxaynu rajaxnay almadmadatu walistinshaaq inayin waajibaani fi lgusli wاlwudu oo alfamu walanfu wa min daahiri اljismi xukma aladi yajibu gusluhu fi اlgusl min aljanaabati aw gayrihi wa fi lwudu afka iyo sanku xukum ahaan waxay ku tirsan yihiin jidhka inta muuqata ee daahirka ah ee ay waajib tahay in la maydho haddii la weyseysanayo iyo haddii waxa weeyaan maydhasho sharciga lala imanayaba walaa yakunu noqon maayo gusligaasi sharciya noqon maayo gusli sharciya noqon maayo ila binniyati niya ilaa maca niyati niya inay la socoto mooyaane ficilkaas uu niyooday lirafci muujibihi wixii meedhashadaa waajibiyey inuu iska kor qaado xadadkii meedhashadaa waajibiyey inuu iska kor qaado waa inuu niyoodo ama tahaaradii waa inuu niyoodo oo hadduu yahay janaabo iyo hadduu yahay xayd iyo haddii nifaas manaa wixii meedhashada waajibiyey oo dee waa xadath isaga dul yaalla waa sifo isaga dul qotonta oo salaad iyo waxyaabihii kale ee dee tahaaradu ay shardiga u ahayd dee u diideysa marka markuu meedhanayo niyadaasi waa inay la socoto weeyaan waayo rasuulku wuxu uhi inama alacmaalu binniyaat wa inama likuli imri'in maa nawa qofka qof waliba wuxuu niyoodun buu leeyay maydhashada wixii aad u niyootun baad ka helaysa isqaboojin haddaad u niyooto intaasaad ka helaysa isnadiifin haddaad u niyootana intaasaad ka helaysa haddii aada isdaahirin u niyootana isdaahirintaasi ayaad ka helaysaa wa inamaa likuli imri'in maa nawa waay waxaynu ka boodnaan filaya wadalki soo ma maca almadmadati iyadoo lala qabo luqluqasho iyo walistinshaaqi sandaars iyo wadalki iyadoo lala qabo gacan marin limaa shaygii la gacan marina yumkinu ay suurtagal tahay dalkuhu in la gacan mariyo la duugaa oo jiriga ka mid a oo waa inta la gaari kara ayuu ujeedaa waxaana dee muuqata in dalkiga suurtagalkaahi uu waajib yahay cinda shawkani fi sayl اljaraarna inuu dalkigu waajib yahay buu sheegay duugista maydhistii gacanta la raacinaya laakiin waynu tilmaanay axaadiiu inaanay dalkigaa sheegin axaadiida sifaynaysa maydhashada sharciga ee min aljanaabati laga maydha aw min algusl markii saxaabadu ay kawarame ka warramayeen maydhashadii rasuulkana may sheegin dalkiga rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ifaada ayuunbuu sheegay iyo sab biyaha qofku inuu isku dul shubo dushiisa inuu ku shubo oo uu ku burqiyo ee ma sheegin markaa dalki wanudiba waxaa la suneeyey oo mustaxabaadka gusliga ka mida taqdiimu gusli acdaa'i اlwuduu'i weysada xubnaheeda maydhistooda in la horeysiiyo oo xubnaha weysada la maydho intaan maydhashada la bilaabin ila alqadamayn labada waxa weeyaan lugood mooyaane iyaga labada lugood macnaa dib baa loo dhigaya weyaan macnuhu qodobkana waxaa u daliila xadiiثu caaisha radia allahu canha in xubnaha weysada la horeysiiyo wakadalika waxaa u daliila xadiiثu maymuna hal arrin un baa labada xadiid ay ku kala duwanyen aynu tilmaami doono caaisha radia allahu canha markay ka warrameysay maydhashadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam kama fi صaxiixi الbukhaari wagayrih waxay tidhi ana nabiya kana ida اktasala min aljanaabati badaأa fagasla yadayhi uma yatawadأ kama yatawadأ liلsalaa may sheegin laba lugoodoo dib loo dhigayo riwaayaddani sida uu salaada ugu weysaysto ayaa marka janaabada uu ka maydhanayo horta u weyseysan jiray laakiin xadiiثu maymuna ayay ku soo aroortay waxa weeyaan taakhiir gusli rijlayn in la dib dhigo maydhista labada lugood oo waxa ay tidhi maymuna radia allahu canha markii ay ka warrameysay maydhashadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam uma afaada calى jasadihi uma taxawala min makanihi fagasla qadameyh labada lugood markii hore ma maydhin wاlxadiiثani fi صaxiix الbukhaari wa muslim marka cumuuma labada xadiid waa isku waafaqsanyen in weyse la horeysiiyo marka weysadaasi ma xubnaha weysada janaabada laga maydhaya oo intaasi ayay janaabadii xubnahaasi kaga daahir garoobeen mise waa weyse kaloo iska madax banaan oo maydhashadii waajibka ahayd laga horeysiinayo oo dee waan filaya inaad fahmi kartaan labada qowl waxa udhexeeya oo haddii la dhaha xubnahanaa janaabadii laga maydhaya horta oo sharaftooda awgood loo horeysiinaya macnuu wuxuu noqonayaa marka dambe maydhashada guud uu maydhanayo hadduu iyaga iskaga tago inay maydhashadiisu ansaxayso haddii la dhahdo maya waa iska weysa uun maydhashada laga horeysiinayo dee marka dambena iyaga laftooda inuu maydhaa waajib bay noqonaysaa qadiyadda ku saabsan labada lugood maydhistooda yani fi hada alwudu weysadaa dhexdeeda ma la dib dhigaya oo marka maydhashada la dhamiyo labada lugood ma la maydhaya mise marka horeba waa la raacin karaa labada xadiid dee daahiran masalada waa isku khilaafsan yihin xadiidka caaisha daahirkiisu waa maxay uma yatawada kama yatawada lisalaa in weyse dhamaystiran uu la yimi xadiidka maymuunana labada lugood maydhistooda inuu dib dhigay buu tusinaya laakiin xadiidka caaisha laftiisa waxaa ku yimi riwaayaadkiisa qaarkood wax waafaqsan xadiidka maymuuna sidii dersiga bukhaariga inagu soo martay oo riwaayadda muslim ee xadiidka caaisha min riwaayati abi mucaawiya can hishaam waxaa akhirkeeda ku sugan uma gasla rijlayh waana min xadiidi caaisha marka xadiidka caaisha laftiisa waxaa markaa ku sugan riwaayadda muslim inuu dib dhigay rasuulku calayhi salaatu salaam maydhista labada lugood oo xadiidkii markaa dee maymuuna waa waafaqaya hase ahaatee riwaayadda maqaal baa ku sugan oo waa min riwaayati abi mucaawiya can hishaam riwaayata abi mucaawiya can hishaamna ahlucilmigu waa ka hadlaan oo waa duraan halkana in la duro wax dee sababayaaba jira oo abu mucaawiye hishaam dad badan baa kala wariyey xadiidkan zaa'ida ibnu qudaama iyo xamaad ibnu zayd iyo jariir ibnu cabdilxamiid iyo wakiic ibnu jaraax cali ibnu musir wakayru dhammaantoodba may sheegin arrintaa inuu lugaha gadaal ka maydhay maydhishooda dib uu dhigay waxaa sheegay un waxa weyaan abu mucaawiya laakiin abu mucaawiya wuxuu leeyay mutaabic m maxamed ibnu kinaana ayaa arrintan ku waafaqay shaahidna waa leeyihi min riwaayati abi salma can caaisha akhrajaha abu dawud الطayaalisi oo xadiidkaasoo markaa isna ay ku sugan tahay inuu lugaha meedhistooda dib dhigay calaa kuli xaal waxaynu odhan karnaa xadiidu maymuna iyo xadiidu caaisha marka riwaayaadkiisa oo dhan laysu keeno waxay isku waafaqsan yihiin sunuhu inuu yahay inuu xubnaha weysada meedho intaanu meedhashada bilaabin labada lugoodna dib uu dhigo oo uu taakhiiriyo ahlucilmiga markaa qaarkoodna dee hadallo kale ayay leeyihiin oo qaar yidhi waa waxaa lagu qaadaya cala atakhyiir oo hadduu doono lugaha waa maydhay haddu doona dib buu udhiganaya iyo qaar rajaxay waxa weeyaan xadiidka caaisha oo inuu weysada dhamaystiraayo markaa u deliishaday watawadaأa wuduahu lisalaa sida shaafici oo kale oo yihi maydhashadii rasuulka ee mustamirka ama joogtada ahayd buu xadiidkaasi ka waramay xadiidu maymunana waaqicata cayn buu ka warramay maalin qaab rasuulku u maydhay ayuun bay sheegtay laakiin dee riwaayaadka xadiidka caaisha ka mida ayaa tilmaamaya labada xadiid inay iswaafaqsan yihinba oo ay isku waafaqeen fi taakhiiri gusli rijlayn uma dabeetana atayaamunu waxaa la suneeyaa midigeys uma yundabu waxaa la suneeyaa atayaamunu midigeys oo xagga dee midig inuu inuu horeysiiyo xadiidu caaisha ayaa u daliila kana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam yucjibhu tayamun fi tanaculihi wa tarajulihi wa طuhuurihi wa fi shanihi kulih rawahu الbukhaari bal caaisha markay sifeyneysay meedhashadii rasuulka kama fi saxiix الbukhaari waxay tihi faakada bikafihi fabadaأa bishiqi ra'sihi اأyman manaa saca biyaa buu qaaday wuxuu ku shubay mada madaxa dhinaciisa midig uma اaysr qaala bihima calىa ra'si inay sidaa u meydhan jireen saxaabadu ayaana caaisha sheegtay annahum kaanuu yafcaluuna dalika fi gusli اljanaaba marka waa sunne in midigta waxa weeyaan la horeysiiyo wakadalika fi xadiidi umi catiya markii uu ka waramayay ama rasuulku uu dumarka u sheegay inay maydhaan ibda'na bimayaaminiha buri wamawaadic اlwuduءi minha anaa maydhista xataa meydka ku horeysiiya dhinaca midig iyo meelihii markaa weysada la marin jiray halkaa waxaynu sheegnay in ay sunno tahay inuu meydhashadiisa ka horeysiiyo weyso hadduu meydhashada weyse ka horeysiiyo weyse kale ku soo celin maayo meydhashada kadib oo caaisha waxay tihi kaana النabiyu عalayhi الصalaaةu wasalاam laa yatawaضأu bacda اlgusl hadda iska ilaali masalada tartiibteeda waxaynu ha haddii maydhashada uu ka horeysiiyo weyso weyse kale kusoo celin maayo masaladaynu ka hadlan imika waa taasoo qura waa marka weysa ay jirto gusliga ka horeysa mid kale kusoo celin maayo xadiidkaas ayaana u daliila waqad bawaba عalayhi الإimam النasائiyu raximah الlah baabu tarki اlwuduءi min bacdi اlgusl marka rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam maadaama maydhashadiisa weyse uu ka horeysiin jiray markuu maydhashadaa dhameeyo weyse labaad laba iman jirin taas ayuunbu nacam ku cibaadeysan jirin wahada qowlu caamati ahli اlcilm waana qowlka ahlicilmiga badankoodu ay ku tegeen masalada marka halkaa iyada inoo dhig waxaa timi haddaba wuu maydhay اktasala gusla sharciya buu maydhay qofka maydhasho waajiba ayuu maydhay ama wuxuu maydhay maydhasho sunno ah ila labadu waa gusli sharciya soo maaha gusliga ama maydhashadaa horteed ma weyseysan lam yatawada ma weyseysan gusligaasi weysadii ma kaga filan yahay mise maydhashadaa dabadeed weysaa laga rabaa maadaama aanu weyse ka horeysin oo hal yakfi wa yugni algusl sharciyu waajiba kana aw mustaxaba can اlwudu maydhashada sharcigaahi qofka weysada ma kaga filanta masalada ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim way isku khilaafeen imaam shaafici wuxuu ku yihi fi lum walow badaأa faاktasala walam yatawaضأ hadduu bilaabo una uu maydho uun oo aanu weyseysan maydhashadaa ka hor fa akmala algusla oo maydhashada uu dhammaystiro ajza'ahu min wuduءi الsaacati liلsalaa weysadii markaa taagneede dee salaaddaa taagan u weysaysan lahaa maydhashada aanay weyso ka horeyn baa kaga filan waadix soo ma wa hada marwiyun can الصaxaaba arrintaasi saxaabada laftoodana waa laga soo wariyey waxa ibn abi shayba wariyey can ibni cumar anahu qaal lama su'ila can اlwuduءi bacda اlgusl markii la weydiiyey maydhasho dabeed qofku ma weysaysanaya mise maydhashadaasaa weysada kaga filan qaala waayu wuduءin acamu min algusl oo weysada ka caamsan maydhashada waa maxay mar hadduu maydho waa weyse iyo dheeraad macnaheedu weysada dambe u baahan yahi waa maxay wakadalika sidaasoo kale nin baa wuxuu ku yihi cabdillahi ibni cumar sida cabdirazaq musanafkiisa uu ku wariyey inii atawadaأu bacda اlgusli markaa maydho kadib baan haddana weysaystaa buuhi faqaala cabdullaahi ibnu cumar laqad tacamaqta manaa arrinta waad ku xeel dheeraatay weyse umaad baahnayn mar haddii aada maydhatay wakadalika xudayfa markii masaladaa la weydiiyey wuxu uhi xudayfa ibn اlyamaan amaa yakfi axadakum an yaksila min qarnihi ilى qadamihi cabdالraزaq baa ku wariyey fi musanaf war miyaanay midkiin ku filayn inuu maydho waxa weeyaan min qarnihi madaxiisa ilaa qadamihi ilaa lugtiisa manaa jirhkiisa o dhan inuu maydho miyaanay ku filayn maydhasho dabadeed weysadu inuu raadinayaa waa maxay cumar ibn khaaab laftiisa wuxuu bayhaqi wariyey inuu odhan jiray waayu wuduءi acamu min algusl ida ajnaba alfarju haddii qofku janaabo uu ka maydho weysada u hadhay waa maxay manaa waa weyse iyo iyo weliba dheeraad waay xagga adilada haddaba haddaynu u noqono waxaa u daliilo baynu odhan karnaa in maydhashada sharciga ahi qofka ay weysada kaga filantay xataa ayaanu weyse niyoonba oo maydhasho un ha niyoodee waxaa u daliila bacd alaayaati alqur'aaniya ilahay wuxuu yihi laa tqrbu salaata ya ayuha ladina laa tqrbu salaata waantum sukara xata taclamuu ma taquluun salaadii ha u dhowaanina idinkoo sirkhaansan ilaa aada miyirsanaysaan way macnuu walaa junuba ilaa caabirii sabiili xataa tagtasiluu ha una dhowaanina salaadii idinkoo janaabo qaba ilaa goormaan loo dhowaaneyn xataa tagtasiluu ilaa aada maydhanaysaan mar haddii qofku uu maydho samayntii salaada iyo u dhowaanshaheedii inuu u banaanaaday oo gaayatu waxa weeyaan ibaaxatu ama xillu salaati liljunubi inay tahay alikhtisaal mar hadduu maydho salaaddii inay u banaanaatay ayaa aayadda qur-aanka waxa weyaan ay tusinaysa wajacala allahu lgusla gaayata lilmanci min asalaa oo salaaddu waxay mamnuuc ka tahay inta aanu maydho mar hadduu maydho khalaas salaadii waa u banaanaatay waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala uu ku uri fi lqur'aani اlkariim wain kuntum junuba faطaharuu haddaad janaabo leediin faطaharuu gusligii buu ilaahay طahaaro ku tilmaamay manaa waa طahaara kaamil ah ta labaad maydhashada iyo weysadu waa cibaadataani min jinsin waaxid waa laba cibaadooda isku jinsiya isku qolo ah fayatadakhalaan way isgudagelayaanoo yadkulu اlasgaru fi اlakbar ka yar oo weysada ah ayaa ka weyn hoosgelaya idan haddii qofku maydho maydhasho sharcigo waajiba ama sunaa iyada ayaa kaga filan weysada iyada ayaa kaga filan inuu xataa niyoodaa waajib ma aha haddiise maydhashadiisu ay tahay mid uu isqaboojin u niyooday ama isnadiifin waxay weyse u noqon kartaa un markaa uu maydhanayo haddii weyse uu u niyooday nacam hadiyo jeer waxay yidhaahdaan dadku marka masalada laga hadlayo dee qofku markuu maydhanayo waa istaabanaya miyaanu weyse jabahayn masalada waxa weeyaan hore ayaynu uga hadalnay inaan taabashadu aanay weysada burin lakiin xataa culimadii qabtay inay weysada buriso ayaa waxay leeyihin maydhashadu weysada waa kaga filan tahay sida imaam shaafici oo kale hadalkiisa waa soo naqlinay لأنه لا يلزم من الغسل أن يمس عن cawraته أو ذakra farjahu waanay ka dhalanaynba maydhashada inuu taabto waxa weeyaan xubintiisa waxaa dhici karta dee inuu bixaail ku maydho iyadoo gacanta ay wax ugu jiraan ama wax ugu duuban yihin oo gacantiisu aanay jirhkiisa aanay taaban waxaa dhici karta inuu dee aagga inuu ka ilaaliyana wax dhici kara weeyaan marka xataa culimada qabta in ay taabashadu weysada jabiso ayaa qaba in maydhashadu qofka ay kaga filan tahay usliga ay kaga filan tahay weysada ay kaga filan tahay masale kale oo taa shabaahdaa waxay tahay ida اجtamaca fi اlinsaani shay-aani aw akar mima yuujib اlgusla haddii qofkii ay ku kulmaan laba shay ama wax ka badan waxyaabaha meedhashada waajibiye ah sida tusaale ahaan xayd iyo janaaba gabadhii ku kulmay oo iyadoo junuba ayay xayday waa muujibaani lilgusl ama janaabe iyo jumca ninkii ku kulmay waa cidda qabta in guslu jumca uu waajib yahay hal yakfiihi gusl waaxid ida nawaahu bihima aw nawaa rafca alxadaث am yajibu likuli muujibin guslun maydhasho quri labadaba ma kaga filanta hadduu labadaba u niyoodo ama midkoodu u niyoodo calaa khilaaf mise mid walba maydhasho gooniya ayaa u waajibaysa haddaynu soo ururino hal gusli ayaa ku filan oo kaga filan dhowrkaa xadath ee qofka ku kulmay culimada badankooduna saasay ku tegeen waxaanay la mid tahay taas qofka haddii ay ku kulmaan akharu min naaqid min nawaaqid اlwudu waxyaabaha weysada buriya bimacnaa laba shay ama ka badan oo ka midi haddii ay qof ku wada kulmaan miyaa la odhanayaa mid walba mar u weysayso mise weyse qura ayaa dhammaantoodba kaga filan lannahu qofkani xadathun buu ku sifoobay asbaabta weyse jabkee ku kulantay haba badnaatabe muxdithun buu noqday dee meel ka meeluu u dhaafaa ma jirto weysun baa hal mar ku waajibtay soo ma xadadkaa ka wada kor qaada qofkan dhowr shay oo maydhasho waajibiya ay kukulma ku kulmeenna isna muxdithun buu noqday xadathan akbara oo sifo salaada iyo wixii daharo loo shardiyo u diideysa oo maydhasho waajibinaysa ayuunbuu qofkani yeeshay marka hadduu maydhana dee maydhashadaasi sifadaa xadadka la idhaahdo walow asbaabteedu haba tacadudo haba tiro badnaatee way ka kor qaadaysaa sida waxa weeyaan صaxiixa ahlucilmiga badankooda ay ku tegeen raxmat ullaahi calayhim ibnu xasim isagoo aad buu masalada u diiday oo kitaabkiisa muxallaha aad iyo aad buu masaladaas waxa weeyaan uu uga dooday laakiin sida ahlucilmiga badankooda ay ku tegeen jamaahiir اlculamaa ayaa waxa weeyaan ah sida raajixa ah waxyaaba marka ay xujaysteenna waxaa ka mida rasuulku caleyh afضal الsalaatu watasliim janaabada ama jimaaca jimaaca waxaa ku kulmay laba muujib soo ma laba sababoodoo dee waajibiye gusliga oo ah waxa weeyaan mid ay tahay iltiqaaء اkhitaaneyn midna ay tahay inzaalka soo ma haddana maca dalika rasuulku alayh الsalaatu wasalaam gusli waaxida ama maydhasho qura ayuun buu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu u maydhay hadduu labadaba wada niyoodo waa waadix laakiin hadduu midkood u niyoodo xataa kii kale waa kaga filayay oo mar hadduu niyoodo rafcu lxadaث isagoo janaabo iska maydhaya maydhasho kalena ay ku waajibtay niyadaa rafculxadaثka uu niyooday ayaa xadaثkii saaraa asbaabtiisu haba tiro badnaatee uu qofka kaga kor qaadmaya uu kaga degaya wallah aclam waxkam bilahi towfiq salى اllah alى nabiyina mxamed